iyadoo sidoo kale sidoo kale ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo raydabow oo u jira dhowr iyo labaatan kilomitir degmada buulhakaba iyadoo halkaasna ay dagaal kula galeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab sida ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeenna shabaab badanna halkaa looga dilay dhibaatooyin badanna halkaa lagu gaarsiiyey kadib markii ay xog aruuriyaasha ama sirdoonka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay heleen in ay shabaabku halkaas wasiirka amniga wuxuu sheegay in guud ahaanba waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada buurxakaba oo qiyaastii u jirta boqol iyo xoogaa kilomitr boqol iyo siddeetan ilaa boqol iyo sagaashan u jirta magaalada muqdisho dhibaatooyin aada u waaweyn laga soo carabaabayo ama laga soo sheegay iyadoo dadweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee waddadan muqdisho iyo isku xirta magaalada baydhabo khaasatanna buurxakaba iyo baydhabo inta u dhaxaysa dhibaatooyin waaweyn laga soo sheegayo dhibaatooyinkaasoo isugu jira in mararka qaarkood boob hantiyadeed iyo dhacba loo geysto dadka gawaarilayda ah ama ka shaqaysta waddada weyn oo isku xirta muqdisho iyo magaalada baydhabo gaar ahaanna buurxakaba iyo inta u dhaxaysa magaalada muqdisho iyadoo qaarna hantidooda iyo gawaaridooda dhibaatooyin badan loo geysto sidoo kalena mararka qaarna xataa dhaawacyo aan loo baahnayn loo geysto dadkaas masaakiinta ee waddada ku safro annagu aada u og in waddada ay ku jiraan ciidamo amisom iyo kuwa qaran soomaaliyeed intaba iyagoo dabcan dee gaaf wareegaya ilaalinta amniga guud ahaanba waddooyinkaas iyo la dagaalanka al-shabaab hase yeeshee shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay guud ahaanba cabasho ka muujiyeen in dhibaatooyin fara badan loogu geysto waddada u dhexaysta buurxakaba iyo magaalada muqdisho iyadoo sida la sheegayo afduub xataa laga sameeyey sidaa wararka aan ku hayno saddexdaa maalinoo lasoo dhaafay in inan ku dhalatay gobollada koonfur galbeed reer baydhabooda muddo maalmo ay ku haysteen niman haybtooda aan la ogeyn waddada dheer oo isku xirta magaalada muqdisho iyo buurxakaba iyadoo markii dambena ilaahay uu ka soo badbaadiyey si nabadgelyana ay reerkeeda u timid iyadoo aan ognahay in shilal badanna ay ka dhaceen waddadaas shacab badanna dhibaatooyin loo geystay markaan xooraaminay dhagadhegayna waxay noo sheegeen shacabka waddada ku safro inaanay ahayn ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab dadka dhibaatooyinkaas faraha badan u geysanayo ay yihiin maleeshiyaad kala duwan oo huwan dharka dareeska ciidamada qaranka soomaaliyeed oo noocyo badan leh inay dhibaatooyinkaas ku hayaan waddadana ay qarkaba u saaran tahay in guud ahaanba adeegii ay bulshada u haysay shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya oo guud ahaanba baydhabo iyo magaalooyinka kaleba u kala safraya inay qaati ka taagan yihiin waxaan baaq dheer iyo cod dheerba ugu jeedinaynaa dowladda federaalk soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ku sugan gobolka shabeellada hoose gaar ahaana inta u dhexaysa degmada afgooye iyo degmada buurxakaba inta u dhexaysa kuwa jooga in cabasho tabashooyinka ay soo sheegayeen dadka iyaga aada loo milicsado dowladda koonfur galbeed soomaaliyana aysan raalli ku noqonaynin in dadkeeda dhinacna uu shabaab dhibaato ugu hayo ciidamadii qaranka soomaaliyeed ee waddada ku sugnaana ay wax shabaab ay ku samaynayaan wax la mida ay u geystaan sidaa daraaddeed dabcan sida aan maqlayno degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose sidaad og tahayba iyada lafteeda magaalada waxaa ka dhacay fatahaadyo maadaama magaaladu ay saaran yihiin buro waaweyn oo kala duwan fatahaadihii buurahaas iyo biyihii ka yimid baa dhibaato badan u geystay marka waxay sheegeen dadka deegaanku in biyihii iyo bulaacadihii magaalada ay isku darmeen oo ay keentay xaalad xumi dhinaca caafimaadka marka magaalada biyihii fariistay iyo daadadka yimid kulligood waxay suurto geliyeen in cudurro kala duwan ay meesha ka dilaan